kusoo dhawaada codka ubax codka ubax a platform dedicated to discussing ideas that affect our society the most the most wacyigelinta arrimaha sugaanta culture then the voice of storytellers
asalaamu calaykum kusoo dhawaada codka ubax oad ka daawanaysaan bogga youtube-ka sidoo kalena aad ka dhagaysanaysaan adeega podcast-ka maanta waxaan joognaa magaalada dhuusamareeb waxaa garabkayga fadhiya oo ila jooga oday profesor axmed salaad kulmiye oo arrimaha bulshada wax ka dhiga ku takhasusay jaamacadaha magaalada ku yaalna wax ka dhiga profesor axmed salaad kusoo dhawow codka ubax marka koowaad welcome waa waa soo dhawaayo waa- waa salaamantiin waxaa umalaynaya anigu codka ubax baa kugu soo dhaweynaya laakiin adiguna waxaa igu soo dhaweynaysaa magaaladii
welcome Eh, waa jecelahay magaaladii bacdama aan haddana niri caasimadii weeye in maalin walbaba dad ah, nolosha si wanaagsan u jilaya iyo soomaalinimada inaan soo dhaweyno runtii farxad weyn bayna noo tahay arrintaasi iyo isdhexgalka bulshadana door weyn bay ku leedahay marka waan idin tixgelinaa waa salaamantiin waan soo dhaweyna waa mahadsan tahay Eh, fariimo badan baa maalmahani soo gaarayay oo aan dadka iga weydiinayeen magaalada dad badan waa yaqaanaan dad badanna ma yaqaanaan magaalada maxaa wax nooga sheegi karta Eh, magaaladan ah, asal ahaan waxay ahayd meel balliya oo halkan balyay ahayd dhulka soomaaliya meelaha ballida ah oo xo- dadku isugu yimaadaan oo biyaha laga cabo intaanay magaaloobin ka hor wixii eh, dhaqan ahaan najerka ka muuqda ayaa magacana lagu sii jiray Eh, garow badanay lahayd oo howda nin odayahoo xilli hore aan xogtiisa helay wuxuu sheegay cabaaraha adigu hal qarni iyo mar laga joogo eh, soddon boqol iyo soddon sano meelaha in ay maroodiyaal cabayeen ceelka biyaha intay yimaadaan dhulkuna howd ahaa marka geedaha garow badan bay lahayd markaad hoos marayso markaasaa waxaa la dhehayay eh, maryaha inay kaaga dhigto kore iyo hoos marka dusmaya dusma reeb ayay ahayd dusma reeb ma ahayn dusmo reeb ayaa erowga ka yimid xilligaa hore marka waxay ahayd meeshaa la cabaayo oo ceel biyoodka leh dahduna daaqsin fiican bay lahayd dhulkuna garow badan buu lahaa Eh, de waa laga hadlayaa maroodi iyo hacabaya meel hadda noo jirta ah, cabaaraha bari iga xigta ah, afartan kilomitr markii anigu aan yaraa lo jir lo baan ku ilaalin lo baan ilaalinayay Eh, xilligaa iyada ah deerada iyo lo-da isdhexgelayay oo isla noolaa waxaa joogay geri waxaa joogay cawl waxaa joogay eh, eh, shabeel nooc waxaa joogay eh, kii kaloo midabyada lahaa haddaan kala dhaweedaan tegay meeshiiyo aan geed saraba lahayn naxdinta aan naxay isbedelka bii'ada ku dhacay ma malay kartid si aan yani uga niyad shabay xoogeeda marka xilligaa iyada ah kun iyo sagaal boqol iyo labaatan iyo shantii tiiyoo weli eh, ceelbiyoodna ah qolqol eh, ka samaysteen dadkii deegaanku yaroo ay markaa ceelbiyoodka laga caboon biyaha ayaa talyaanigii markuu soomaaliya dha wada qabanayay xilligii diveki kun iyo sagaal boqol labaatan iyo shan iyagoo isu diyaarinaya weerar xabashiina marka la yidhaahdo ayaa waxay sameeyeen wadadan oo dhan ay boosta fisiab wax la yidhaha ka abuurayeen meelaha oo ciidanku shidaalka ka qaadanayo marka waxay ka abuureen meel boosta fisiaba nin ilaal hay dhigeen iyo rag la shaqaynaya Eh, shidaalkiina way dhigeen halkay dhigeen kan kale waxay dhigeen meesha la yidhaahdo mareergur Adi- adigu evely soddon kilomitr miday dhigeen kan kale waxay dhigeen meesha la yidhaha matabaan eh, kan waxay dhigeen belwen meelahaas oo hadba shidaalka iyo ciidanku isku warsanayo xoogaa ciidana la dhigaya ayaa ugu horreysay in la ituulo noqoto kun iyo sagaal boqol labaatan iyo shantii ninkaa la dhigay ugu horreeyay bosafisa waxaa la dhihi jiray xuseen ayaa la dhihi jiray Eh, nin odaya buu ahaa xuseen sadiiq a la dhihi jiray aabihina gabyaa buu ahaa nin gabayo badan lahaayoo soon xardheer iyo halkaas ku dhashay laakiin isagoo askartii talyaanigu noqdin dhalinyaraho markaa meel xuseen sadiiqa la yidhahda gurihii iyo dhulkii hadda halkaan inuu yaal nagama dheera waa meeshii uu deganaa oo uu dadkii uga tegay isagii markuu dhintay marka magaaladu taariikh ahaan saasay nolosheedii hore ahayd isku xirka wadada ah, wadadan dhexe markii dambe haddana talyaanigu way sii xoogeeyeen markay dhiisigii koowaad gaalkacyo iyo dhigeen iyo ceelbuur waxay u bixiyeen ah, si shacabka isku dhiciisa iyo loo ilaaliyo dhibkooda iyo waxaa loo kala celiyo waxay abuureen liilooya tumaselli wax la yidhahdo wadda u dhaxaysa deegaanka oo la leeyahay wixiina reer hebelhow xaggaa daaqa waxa kaloo reer hebelhow adina xagga daaqa marka crosska ha isku samaynina Eh, markaa waxay sidaa u yeelayeen waxaa caam ahaa geela ayaa la kala dhecdheci jiray mid galmudug geelay kala dhecdhacayeen markaasaa geeldhicii baa talyaaniga meel ay la gasho iyo si u xaliyuu baadi goobay carab ka soo horreysay baa intay aragtay geela kala dhacayo soomaaliya waxay u bixiyeen dhulka geeleyda kullu fidna cinda geel fidnadoo dhani geela ayay ka timid ingiliiska qudhigiisu markuu la dagaalay sayid maxamed cabdullahi xasan xilligiisa oo isagii jabay ciidankaa dhulkooba huu sameeyey dhinac oo uu leeyahay hawdkay geeli la gelayaan ciidankan waa inuu raacdaystaa meesha daraawiista joogto misna haddana wuxuu ku daray geel mar hadday haystaan hawdka lagama soo qaban karo goriilay kugu samaynayaan hadba waa kusoo weerarayaan marka geelii in la uruuriyo marka geela ma lay ka reesaa yeellaa markay qaar dildileen geeli marka bay saareen australia ka tuureen geela australia maanta jooga waa kii soomaaliya oo ingiriisku beligaa uruuriyey oo carada ka fogeeyey isagoo le inta ay geela haystaan looma tali karo hawdkuu gelayaa ma maamuli kartid wuu kugu soo dheelmanayaa dagaalkuu kugu wadayaa meelaha qaarkoodna waxay sameeyeen ceeshii hawdka u dhowaa ayay biyihii ceelka laga cabaya waxay ku dareen sun xooluhu aysan biyaha cabaynin ama u dhimanayaan labadaa dhacdaba waa laga sheegaa taariikhda laga sheegaa oo dhibaatooyinkii dhacay berigaas marka dhulkan wuxuu macruuf ku yahay xoolo dhaqashada macruuf ku yahay beerashada macruufka ma aha geeluba ha u horeeyo lo-da iyo ariga lo-dii waxaa janqadkii koowaad ku dhacay oo dhibaatay abaartii laba kun toddobaatan iyo shantii ayaa lo-dii xoog u dhibatay markii saddex sano aanu roobda-inoo cawskii iyo dhulku waxay ku nooleed ay nabaad guureen waa xilligii dowladdii maxamed siyaad ay uruurisay xeryaha qaxootiga oo ay u rartay dadkii dhulka beeraha beeraha leho webiga lehayd in badan ay halkan ka rartay nugaal waxbay ka soo rartay xeray ka samaysay galmudug waa ka rartay meelo dhowray ka rartay dadkii liitay oo diyaarada lagu guray iyaga iyo alaabtooda iyo wuxuu toddobaatan iyo shantii
hadda maanta magaalada dhuusamareeb kaalinta ay waddanka kaga jirta maxay tahay
alxamdulilah hadda kaalintay kaga jirtaa waxaa weeye intaa waa koraysay maantay koriddii waxay la joogtaa inay caasimadda galmudug tahay waxay leedahay wixii bini aadamku ku xasili lahaa noolahaan oo koronto leh oo biyo leh oo celal biyood loo fiican waxay leedahay suuq tijaar iyo wax waxay leedahay beero yaryar oo kookooban oo qudaarta iyo ay ka soo go-aan oo magaalada geesaheeda ku yaalla waxay leedahay muxuu ahaa deganaansho iyo wada noolaasho bulsho de soomaaliya oo dhan ay u sinan tahay cid walbaa dhinac ka deg meesheerta ka degi karto waxay leedahay qaab dowladeed iyo muxuu aha kala dambeyn leh ilaa heer booliis maxaakiim maamul leh haddee dowlad dowladdii dhammayba galmudug baabay saldhig u tahay tii qarankana waa taa madaxweynuhuba inta yimid uu leeyahay waxba halkaana wax ka agaasimaya howlaha ka socodsiinaya marka waa waxaa la dhihi karaa horumar ballaaran ay samaysay xilligii ay soo jirtay magaalada
profesor axmed salaad adiga laftaada macallin baa tahay bara sare oo jaamacadeed arrimaha bulshada aad ku takhasusustay maxaad bartaa dhallinyarta ama ardaydaada
wallaahi waxaan aada ula dagaal lahaa dhaqangidoonkaa necab ahay cultural elitis waxaa la yidhaahdo dhaqankii hore in lagu sugnaado waxaan la yidhaahdo elite cultureka marka laga hadlayo fanka oo ah funuunta cilmiga aada bu usoo dhex gala maalan nursing elitisaa jira nasin eliitiska marka la baraa waxaa laleeyahay qofka dhaqankiisa oo isagu lahaa ha yasin adugu ha iska dhigin inaad keliga aqoontaadu tahay midda jirta ilaan wax badanoo khuraafaadu isku soo daaweynayaa isagoo wuxuu ku imaanayaa asbuuc dhan la soo dhayayey oo marba wax lagu sameynayey oo kan yeelo kaala yeeli marka waxaagu waa wax jira ma aha haddaad tiraahdo wuu niyadjirayaa qofkii marka waxaa keliya oran karaa anna balkanaan ku digayahay mawirkaadi beri baa wax dhacay isbitaalkan xanaano cunug yaroo dhashay oo afartankii islaantii aanay kala bixin ayaa shuban iyo jooji waayey tarkaa la keenay marka waxaa la yidhi caanaad siiseen oo caano ari iyo waxaa ka daaya ma qaadan karta calooshiisa hooyadiina way calo caana yarta ayayaa wado waxay leedahay caanahan weligeen sii jiray waana ficnaan jiray waxaad sheegaysaan waa maxay dhakhtarkii dhakhtaradii gabadhii ahayd iyo iyagu is haystaan meeshii ugu imid waxaan gartay cultural differencega jiraahay inuu ka socdo dhanka caafimaadka qofka jilaya oo aan si xasiloon oo dabacsan yarkaadi baa iyadii waxaan ku leeyahay waxa weeye adiga iyayaa tahay aqoonaad leedahay wax badanaad soo barbaarisay waa sax inaad caana sii jirteen iyo wax laakiin cunugaas caanaha hooyo aad siinayseen hooyadii marka dhasho miyiga joogay nafaqada hooyada wax dhashaa ka fiicnayd nafaqada hooyadan mayla ogosha inta waa kula ogolaa haa hadeer waa tan gabadhan waa tacbaan afartankeeda ka bacda waxay dhammaa marka caanaheeda ayaa nafaqadii la rabay lahayn hooyada cunuga calooshiisuna caanaha ariga nafaqadiisu xooga badan ma qaada karo caano loogu talagalay baan halkan ku haynaa oo la yidhaahdo caanahaasaa la walaaqa laba asbuuc keliya aan teena ku baroobay ku aragne bal intaa noo ogolo aan isla fiirino haddii cunugu markaa intaa kusoo roonaado nala qaado bin baa lagu warayaa keliya iyo laba eh haddii uu taadii baan kula qaadanayna wax isbedel baasaa itiraahad bay tiri maanteeda hore maasaa la iigu sheego marka culturalka arrimaha ah meel kastood ka aado qofka culturkiisa inaad yasta maaha waa inaad ogolaataa inuu ku tiirsan yahay waxyaalaha ceebtaaha uu leeyahay wixii aad ka garatayna tartiib tartiib inaad uga fufujiso ay aadan ku duulin haddaad ku duusho adood muujisaa sina iska kaa difaacaya wanaga tawiilaya waxaad ma halkan waxaan ugu imaadaa ilmo dhallinyaraa oo oo soo xiirtay oo madaxa kor uud xiirtay oo ayaan dhexin la keenay ciidan la dhihi jiray muxuu ahaa magac lahaa oo sanadkii hore meelahaas ahayd waa waa la yaab magaaladay kusoo yaacayaan gabdhiyo jaamacaddan balaasmo inama dhiganayo gabdhaa iyo wixii baan dhowr tawruya la hadlo wiilashan madaxa xiirtay maxaa u taqaaneen abdiiq aa la yidhahdaa madaxa si diiqiibu ka dhigtay oo maxaa diiq u leedihiin de waa nala foolxun yahay yay tahay inay adbiyaano dhaqankeenna uusan burburino oo madaxa sidii horo dhallinyaradan xaraga lahayd u habaysto yaad u malaysa hooyadii aabe de hooyada aabe wuu ka koray dowlad de dowladdu sidaan u labisay odhan war ninkaan in xaragada iyo madaxan qofku tusaya waa adiga eh adigaa xakumi kare eh seed u xakumi oo seed u xakumaynaa goor alla goorta kula hadla abaay seetaa ku yiraa wataa waa dha wax isku fallin weyn baa tahay horta soo hagaajiya madaxa iyo saa ma seewaya waxaan ceeba waay dhaqan guddoonka aad samaynaya waxaan subax dambe isagoo isbedelo raba inuu adiga ku yidhaahdo sidee tahay ma nabada ay intaasu kaaga iibsanaya adigu intaa keliya ku dheh laanu bulshada waxay leedahay waxaa la yidhaha status and role oo dhaqan ah status waa qofka magaca la siiyey roolkuna waa doorkii laga rabay inuu magacan ku matelo sheikh baa masaajid kitaabka akrinaya markaasaas kitaabaad ku ogeeya subax dambe waxaa leeyahay shiikhiiba waxaa la arkay dhalinyarada isagoo la qaylayo sigaar buufinayo godkii lagu qaylayo dhex fadhiya shiiknimadii ma haysanaya maya shiiknimada waa baxaysaa maxaa la odhan war shiikhna maaha ninkii waa waashay inaga daaya shiikhnimada dhimatae haye gabar baa labisan dhaqankeennay ku sugnayd haybadii gabarnimaday lahayd haybadda gabarnimada sawir bay noo leedahay doorna waa leedahay rool lagu ogyahay oo gabarnimadii ah ayadii bay ku tumato tiya waxaa la arkay min mixi wadato jiba korkiisa mara u qaawan tahayo timaha daysatoo suuqa balabaadaysa war gabadha in hebel maxaa ku dhacay war gabaarna lama arkay way waalatay inaga daaya la leeyahay soo gabarnimadii waa laga qaadanayaa aabe aabanimada waa laga qaadanaya hooyo waa inaad matishaa magacii statuskii lagu siiyey oo dhaqanka ahaan laguu siiyey dowrkiisii waa inaad la timaadaa caaqilku waa inuu la yimaadaa madaxweynuhu waa inuu la yimaada madaxweynaha sawir baa laga haystaa bulshadu maxay madaxweyne ka haysataa sawir ka haysataa maxay waa inuu noqdaa madaxweynuhu mid ku raali gelinaya bulshada qofba doorkeeda inta wanaagsan inta xunna kala talinaya warkadaasaa maan sidaana habboon oon ka dhuumanayn ee soo dhex fadhiisanaya oo qancinaya markaas ayaa codkiisu gadmaya markaasay madaxweyne u aqoonsanayaan markaasay tixgelin helayaan hadda annaga madax noo joogtaa mid walba gurgiisu ku dhuumanaya ma wasiira madaxweyne mid kale war adiga gurgaha ku xiraanine bulshadii kaalay wax ka gado oo dhanka cilmiga bulshada waxaa laga yidhaahdaa haddii aadan adigu bulshada doorka iyo xiriirka aad kala leedahay aadan ka gadan oo aadan xiriirin kan cadowga ku ahaa xiriirinaya wadanaya aduna ka horkeenaya waxyaalahan haystay hadda dhib ka tahay madaxdu inaysan fahmin bulshada inaad door siido ku xirankeeda oo bulshadii doonato bulshadu koox yaroo adiga kugu xiran maaha bulshadu waa tan ballaaran waa tan aad moodiyaha wax ugu gudbi lahayd waa tan aad soo hor fadhiisa lahayd waa tan kuu gami lahayd waa tan kula reesi lahayd waa tan ee markay wax ku caayaan goobta kugu caayaan aad waa mahadsantaha had dhehi lahayd dee ma qofku waa isbedelayaa markiiba wuxuu le war madaxweyne waa qof dulqaad laho wax wanaagsana nin wanaagsana markaa dibeed kuu noqon maayo saaxiibka wanaagsan buu kuu noqon laakiin haddaad ka dhuumato maxaa dhacaya dhinacii kale waxay u sheegaan buu qaadanaya oo leeyahay madaxweynaha lama arkay madaxna lama arki aan odalka abqabilka sidoo kale door baa laga rabaa doorkiisa waa inu qaata madaxdana way ilaalin jireen doorka xiriirka bulshada kala dhexeeya oo uu ku matilayo waa ilaalin jireen dhaqan ahaanay u ilaalin jireen wayna waxyaalaha aan kusoo moodnayna way ahayd oo khilaafka yaraynayey oo shidada bulshada naga yaraynayay marka waan kula gudbay mawduucda weydiisa
saxan tahay lagu soo socday waxaa ka hadashay dhaqanka doonka ee bulshada ku socda soomaalida sidoo kale waxaad ka hadashay doorka ay cid waliba leedahay qof kasta bulshada ku leeyahay dhanka madax dhaqameedka isbedelkaasi ma ma dhacay waa dhacay aada buu u dhacay dhibaato weyn buuna hadda nugu hayaa weliba dadka ugu daran waa xoolo dhaqatada beeraaleyda shidadeedu awalba incontactigu waa yarayd laakiin dadka dhaqanka dhowrista iyo birmageydada iyo dhaqamadaa laga rabay iyo odaga odaga kaabqabiilkaahay wuxuu ugu macnaysnaa bulshadeena yahayna abukaate afhayeenba u yahay mar qaadibuu yahay mar caqli wax kuxfuruu yahay mar wuxuu yahay barbaariye boqol nooco isku jirtaa ninkaanu matelayn marka hadda shidada noogu darana waxaa weeye raggii xogowaalka ahaa ee konton sano joogay oo dhaqankii hore soo dhaxlay oo odaga ahaa wuu dhintay ragga cusubina isagoo labaatan jir ahaa isbedelkanuu dhacayo kuma barbaarin dhaqankii la rabay iyo suluugiisi wuxuu moodaa wax walba inuu iska dardari karo dhibka marka jiraa waxa weeye waagii hore odaga markuu dhinto kaabaqabiilka wanaagsan dhaxal reeb waxa ahaa wiilkiisa wiilkaa la siinayay laakiin maxaa la oranayay waxaa la oranayay wiilasha uu dhalay midka kusoo baxaal kale in oga qaada kusoo baxaal mataqa qofka shidada iyo dhibaatada aan fiirsane u dhalashahaan u dhashay inuu wixii dhibah u arko yidhaahdo war waxaya waxa aan xallin waa u dhalasho ma aha waxaad xoog ku samaysan karta saakii haddaad tidhaahdo reer hebelow ninkaana oday idiin noqda mid unba iska soo qabanaya kan ugu liitaba ha noqdee markaas maxaa dhacaya war kan qofkan wixii loogu talagalay maaha waxanye wixii loogu talagalay meeye misagan cidda ka dhalan baa lagu leeyahy war cidda ilaahay midba waxbuu u dhaliyey ammaanduuliyaa jiray ammaanduulina muxuu ah waagi hore inta colka la dhuro baa waxaa lii jira colka yaa kaxaynaya markaasaa leeya hebel so hebel horudhac buu leeyahay military strategiyaa laga hadlaya hebelna hebelna waa waa waa waa daahsan dib u dhac buu leeyahay soo horudhacna waa laga ilaalinaya colka dib u dhacna waa laga ilaalinaya maskaxdiisu intaa kaa mid hebel ma jooga saalemaya hebel xagee jira tu meel hebla farsa lagu doonay hebel baa la doonay fars baa lagu doonaya si colka u hogaamiyo oo maxaa laga bartay dabcigan iyo dareenkan u dhalashadaa uu leeyahay milita istraatiijiyahaan markii loo bartay kadib loo xosha sidaasuu ahaa fagaarka hadalka odaga kaabaqabiilka waa loo xolanaya war nin halbeeg leh oo xujo abuur lama yahay laannu marka goobta fagaaraha laga wada hadlayo odaga la hadlayo wuxuu ahaa odagu hee nin halbeeggiisaan laga daba imaan kiyo waxaa la yidhaahdaa af soomaaliga ninkaa af badani dhaxal aabbahaan ugu seejiya abukaat ahaan bacdamaa odaga loogu loo xulanayey fagaaraha marka laga hadlayo wuxuu ka dhigayaa waxaan caqligaa u keeni qisa cajiib laha jirtay nin la dhihi jiray siyaadhar iyo dhoobo ayaa ma ku bixiyey ari markii koobaad lix boqol oo sana hadda laga joogaa xilligaa zoonaha ay ka dhacday waa meeshan la yidhahdo garowga balli ka sokeeyo la yidhahdo mag arile balligii ilaa hadda mag arilaa la yidhahdaa arigiiba waa lagu magac daray markii uu raggii guul meesha fadhiyey iyo cilm cusmaaniyadu waagaa waxay xushay xiibaha intay yimaadeen niman meel walbaba ay ka xuleen xeebaha wixii joogay la yidhaahdo sida keliyaha islaanta mehri kara faqi faqiigu waa faqiih waa ninka diintii yaqaan marka ninkaa faqiigaha halkaanu soo fadhiisanaya odayaashu ag fadhiisanaya markaasuu asagii doorkii qaaday hayrridan ari baan ku bixinayaa buuri oo saa ari uga bixee markaasuu yuri arigu geela saa ka nacfi badan haye ridii waxay la wadaagtaa hasha labo faraska labay la wadaagtaa dumarka labay la wadaagtaa ragga labay la wadaagtaa si u waday laba laba u waday buu yiri labana way sii dheer tahay ragga maxay la wadaagtaa riinka iyo rabacbajiska markuu ninku soo daalo xoogaa yaa nasanayaa buu kule waa rabacbajinayaa waana riimayaa riduna markii soo daashay inay nasatay rabta faraska maxay la wadaagtaa qoobka iyo qanaaniga maanta nooqaamina naagaha dumarka maxay la wadaagtaa labaca iyo laabnuweelka ay leedahay labacna way leedahay markay dhalayso islaamaha iyo riyuhuba labac bay leeyihin labac waa xadiga naasaha iyo caanaha soo gelaya iyo muuqaalkaasa abuurmaya siduu labada labay sii dheer tahayoo laba sano markay jirto ridu laba jir ayay caana kaaga seexinaya laba laamood dhexdoodna way iska sadaysaa meel dheer iyo hayaani shida ku geli mayso sidii baa lagu qaato ri laga siiye laba sano dabadeeda ayagii nin laga dilay kuwii waxay dhahan riyihii aan kugu siinayn mashal aan kugu siina ma shaqaynaysa birwasla isagii oo maxayna u shaqaynaysa in shal migu sii de shal adaa ku qaatay miyaan kugu qasba waad kugu qanciyo waana iga qaadatay hadda ani igu qanci riise usha hal uga fiicantaha difaac baa la adugu adiga shalay ribaa fiicaha ribaa fiican wuxuu way fiicantaha ribiye laakiin saddex ciladood leedahay oo geel u dheeryahay haye maxay tahay roob ka raagay ma sugan karto mid ku roorayna iskama xaji karto mid ka ra- mid ka mid ka roorayna ma raaxdaysan karto maya mid ku riimay iskama xaji karto mid ka roorayna ma raacdaysan karto ya mid ka raagana ma sugan karto sababa waa dabacsanta so cillad fiican buu saaray marka sidaasay uga liidataa buu leeyahay adhigii waa kanaa xoog leh oo jiritaankiisu asal yahay marka qis qisuu u keenay rasmi ah afhayeennimadu marka odogu markuu xujo abuurka iyo waasaa oday kale waxaa dhacday dhaqankeenna zamanahan galkacyana ka dhacday Ee, dhaqanka adduunka dhan sodohda waa taabuu lama taabto sodoh cid walba dhaqan ahaan waa far lama saari karo marka sodohuhu waa- iyana waa inay dhowrtaa qoyskii wiilkii gabadha ka qabay reerkiisan dhex gelin oo sodohda iyana ay xishootaa marmar hadday xadgudub ka samaynayso sodohdaa markaa malaha waxay ogaatay dhaqan ahaan inay ka faa'iidaysan karto cabsidaa bulshadu ay tixgelinayso kulligii gurigii iyo wiilkii bay ka dhex bixi weyday shido markii dambe wiilkii inta caradoo sodohda dharbaxay kaga soo qaaday reerkeedii baa soo qaatay iyo ma- ma- sodoh baa taabatay wiilasheedii iyo wixii dhamma reerkii kalena waa soo dagaal odayaashii baa kusoo baxay arrintii baa oday dhegeystay malaha aada caqiil u ahaa markaasuu wuxuu yidhi markii la yidhi sodohdii usaan oo arrintii dhaqankii somaliland soo qaatay oo ninka arrintiisu waa xunta nin sodoh taabta halkaa markay maraysa odaygu soo galay wayadha waxaan idin weydiiyey su-aal haye sodohda meesha wiilka gabadha ka qaba dharbaxyada kala gaaray marka hore iyada maxaa geeyey halkaa so sodohda inay gar daran tahay buu iftiininaya oo reerkii laga dhex saari waaye halkaa qiso cusubaa soo baxday oo laleeyahay sodohda marmar bay gardarankaa gardaraa kartaa warka oday ee hadduu yahay oday de waa dhaqanka soomaaliga wuxuu ku ahaa door lagama daba tegi karo oo oo bulshada dhan ku hawadinaya dhaqankuna wuxuu lahaa dhaqan jira oo culus oo adadag annaga hadda dhaqangadoonka nagu socdahay waa xoog badan yahay miyiga reeraha miyiga waxay samaynayeen sanadka guga marka la gaaro ayaa waxa la isugu imaanayay albari xaajo gubna waa la isugu imaanayay iyo xaajo gal qofkii qof wuxuu sheegtay intaan guga la gaarin hormaandhow noo kaada odayaashu leeyihin guga ha la gaaro gugu waa cid walbaa meesha imaan kii dacwo qabay kii waxwaday kii meel kale wax ka sheegayay meeshaa wada imaanaya dhallinyaradii halkaasay ategayaanoo waa cayaarayaan isdhexgal bulshaa dhacaya markaasaa hal abuurka iyo kaftanka iyo gabaga iyo cayaarta qofba wuxuu ku fiican yahaa la baranayaa isdhexgalkaa laga baranayaa odayaasha xaggay ku shirayaan oo ayana caqiltamayaan oo xisaabtamayaanoo waxay jahaynayaan wixii waxay su haystay inay kala fujiyaan wixii ayaga baahaan qaan laga rabay inay qorsheeyaan siday u bixi lahaayeen waxay cid bidsanayeen inay erga u dirtaan dowladnimo nidaam ah oo buuxa xagga culimmadiiya qur-aan ku akhrinaysa sidoo kale fadhiya dadkii dhammaa way isqaateen bulsho isku xiran oo isqaadata oo wixii shiddo lagu hayana wada difaaci karta wixii shiddo laga tirsanayana isxakamay karta dhaqan uu isku xiran leh sugaanteedii iyo icraabteedii iyo barashadeedii leh dhalinyarada imika yaa wax baraya dhalinyarada hadda miyay soo adeeg miyigiina albari ma leh magaaladii haye maxaa la tigtogaa wax baraya hadda maxaad samayna oo kugu la tartamaya maanta oo dhan marka meeshii gabaga iyo suugaantu noo shaqaynayeen oo ay ahayd xaraf raaca la raacayahay oo gabaga iyo suugaanta lagu dhahayahay inuu asluub dhaqan leeyahay asluubtaasina ay salka ku hayso dhaqanka islaamka hadda wixii la rabaa la sheegaya
marka isdhexgalkii labada jiil haddii xaaladdu sidaas tahay maxaa diiday isdhexgalkii labada jiil ee jiilka soo koraya ama hadda la wareegaya doorkaas in ay jiilkii hore tababaraan maxaa isdhexgalkaas diiday
waxaa diidaya dhowr sababood sababta koowaad waxaa weeye dalankaca miyiga laga dalankacayo oo diiraaddii ay xumaatay oo isbeddelka bii'ada waxa la yidhaha ay dhaliyeen oo reerihiiba allabari isugu imaaneen iyo iswaraysi iyo xog midna reeruhu waxay isu yimaadaan oo keliya markii shiddo loo sheego marka hore kusoo baxaalka markay isu yimaadaan xataa dhibaatooyinka iyaga dadkooda liita ee eeg waxaa jiray dhowr qaaraanaa jiray ninbaa guursanaya waxaa la dhihi jiray ninka guursaday hala siiyo wixii la dhihi jiray kaalo xoolaha qoys qoys lagu urinaya dhag reerkii ee qoysaa agoonha ilmihii ka hadlaanaya kaalaa loo urinaya waa la kaalmeynaya wixii noocaasa xataa waa ilka beeleen laanno iswaraysi iyo isku xiraanshihii baa hoos u dhacay oo baaba'ay doorkaasi marka muxuu la tegey reer miyiga marka magaalooyinkii soo galeen dhalinyaradii hadda soddon jirka jiraa maanta magaalada soo galay xataa shaqadii hoose magaalada wax ka qabsan kuma kartid labaatan jirka jooga war halkaana wax laga dhisaya kaana wax ka dhis dhulka geeleyda waa ka hadlaya kan kan beeraleyda waa gaar war halkaana wax la dhisaya ka shaqeeya ma garanay war xaggaana wax laga qabanaya kaala waxaan qabo ma garanayo magaalada hadda aan joogno xoolaha waxaa ka raaca oo ilaaliya gobolada kale dadka yimid oo xoola raacashada ay mihnad ahaan tixgelinaya mushaar laba boqol u qaadanaya cuntadiisa oo daala markaasuu geeli wax ka ilaalinaya ninka halkaa laba boqol geela ku leh afar qofaa u shaqaynaysa marka ugu yaryahay caanihii iyo wixii iyo noloshii iyo raacidii wixii dhamma kee kale halkaas suuqaadu taagay kaal geel raac geel kuu raacay ku leh war haddaadan geel raacin saad u noolaanay adug oodan guri dhisayn oo waxba qabanayn baadiyihiina ka soo ururtay sidaasi lamida ayaa dhaqankiina wuxuu noqday dhaqan burbur kale oo ah dhalinyarada jiilka ka horeeyaa midba fiiriya so jiilka uu yimid meeshaan muxuu samaynaa taleefon wataa tiktok uu fiirsanaa iyo balaa ejin kawna waa la fiirsanaya war bali tus wax maxay wax wax annaga marka maxaan ugu dhaxay miyigeenna islaanta ku harto ayeeyadaahi bi-ada dhaqankeedu wuxuu ku sugan yahay cahdigii la dhihi jiray stone age xilligii dhagax iyo iyo iron ageko xilligii cahdigii ka dambeeye ah agabkaasay isticmaashaa gurga lisin bay u yaalla isagoo waa dhagax ganaganalahoo midiyaha lagu soo faiista halkuu u yaalla agabka loo isticmaala muxuu yahay waa mooye waa kal waa maxdin wax lagu shiido waa faash waa masa waa wax un bir ka yimid ama dhagax ka yimid electric age ma soo gaarin weli gurgeeda electronic oo qalabkan aan wadano ay ku shaqaynayaano shuqulba kuma leh wiilka iyadu ayadoo america ka yimid bau tegayaa taleefonkii u daaranaya meel walba waxaa laga helayaa wifi oo uu fiirsan karo waa fiiran maanta waxaad mirmirle maxay yihin adduunkii baa shirayoo meel la yidhaha qarumada madow ma maqan qaramada madow waa maqlay bay leedahay dee maqashay halkii baa lagu shiraya madaxweyne waxaasu ma dhici karaan maandhow adduunka dhamma isugu imaan kare waxaad ii sheegaysaa maxay yihin waxaan mirmirle igala waday ku leedahay waa fal gaale ahayo gelina aniga so adiga kugu tixgelinaa ayeeye maahane innaba maskaxdeedu inay aqbasho iyo caqligeedu uma dhowaa xagee kaljarkeedii maraya stone age and iron age dhexdoodii maraya markaasaa electronicna la imaanaya aad leedahay democracy inaan kaa dhaadhiciyaan rabaa adiga waxaa la rabaa democracy sidaad u bari lahayd inay cod leedahay inay dowlad tahay inay inay codka iyadu xaq u leedahay dowladnimadu inay ciday darata iyadu xaq u leedahay barasho weyn bay kaa rabtaa marka halkaa marka la marayo qolooyinkan caalamka oo le waxbaan idin taraynaa waxay noo daayeen kaliya inay yidhaahdaan waxba yaanaan culturalization xoog badan gelinin oo hore u kaxayne evolutionary process ay saga jireen konton sano oo kale oo marka ayeeyooyinkaasu dhintaan oo ayeeyada magaalada secondariga kaga baxda ee reer magaal noqoto oo markaa dhihi karto codaan leedahay markaa iyaga gaaray haska socoto gugooshadaan marka cayaarta marka laysugu yimaado marka shirka laysugu yimaado marka waxgalmada laysugu yimaado qof waliba tixgelinteedu lahaa gabdhahana waxaa la yidhahdaa marka guriga laysugu yimaado afaraa loo kala qaadaa qaab dhaqanka ragga ila dhaqma midda ugu horeysa waxaa la yidhahdaa bilan bilan beera soora aa laga yidhaahdaa casha bilan hadday caasho ahayd bilanaa loogu daraya ninbaa halkan gabar ku qabay markaasaa gabadhii tiyo xaamilaha dhali rabta yaa odagiina meel u safray aaday dhaan dhowr halaadoo guriga joogay baa iska dhaqaaqay casirkii meel roob ay uga jeedeen burashadeeda biyaha ku shubatay cadadeeda qaadatay maryaheeday qaadatay inay dhex ku dhashay ka baqday midideeday qaadatay geelida racdaysatay goor maqribay ka daba tagtay way soo rogatay fooshiibaa qabatay waa ilaahay ilmigu ka keenay waa isxirxirtay waa xalatiratay cunugii maray ku duuduubatay hasha qoorteedii bay ku xirtay ayaan hashii kor ka fushay geeli ninkii guriga iska daba beedbeedaya laba saaca habeennimo oo le tolo xaggee ka baxeen wixii dhammaa ayay timid ka deji hasha cunuga u dhaq waxa dhan qabee badarka kari odayga markaasuu doorkiisii qaatay gabadhii cashaa la dhisha casha bilan u bixiyay casha bilan maxamed cali ayaa la idhaahdaa waa taariikhay leedahay halkan ku leedahay casha bilan ninkii markii ay afartankii ka baxday oo la nootay ayuu allabari sameeyo hal buu qalay odayaashii dhamma u yeeray markaasuu bilan erayga bilan ayuu u bixiyey casho keliya lama oran karo casha bilan doorkii qaadanaysaa fiiri intuu xoog ogyahay oo wax walba looga dambaynayo cashabilan marka gurigeeda reeruhu markay heerkaa doorkaa leedahay lama soo beegsado odaga bahdo dhan waxay leedahay caasha ma joogtaa ninkaa waxba ku fali mayme kii adeeg raba kii anfacan raba kii tixgelin raba kii gogol raba wax alla wixii reerkii laga reebay caashaa ku filan oo qabanaysa odaygu waa ku nastay yaa nasiibaa lagu helaa caasha bilan waagii hore dhaqanka gabdhaha xataa marka la shukansanayo laleeya gabarh baan guursanaya qaabka raggu ku celin jiray waxay ahayd gabadha muuqaalka ka muuqda maahayn gaba wax koobaad maahayn uu danayna waxaa ka muuqda caqliga ka muuqdu ahaa caqliga ka muuqda marka caqliga ka muuqda hadduu yahay naagtani caqli isku xiro khatar ay leedahay iyo hooyada dhashayna maxaa lagu yaqiin hooyada wanaagsan hadday caasha bilan gabadha dhasho caasha bilan gabdhihii korayna markaasaa muxuu ahaa waxaa laga sugaya inay gabdho fiican dhalinyaradu waa kala baabsanay marka caasha gabdhaha inan baa usoo baxdaa in leeyahay caasha inanta waa in la baryaa markay soo koraysaba in la qabtaa laanna caasha oo kale laga sugaya caasha bilan oo kale inay noqoto islaamuhu khataray ku ahaayeen dhaqanka iyo suugaanta iyo waxgudbinta baa lagu tixgelinaya hadda doorka ay leeyihiin kuma dhaliila zamankan hadda aan joogno zaman aakhirkaana waxaad moodaa caalamkuba culturekii reer galbeedku inuu saameyn meel walba yeelayo rag waa u dabacsan yahay gabadh hadda xaafiiska soo gasho wax ka rabto in walba hayo iska dhahaya maxaa keena waa xilliga aan joogno aboojka aan joogno waagi hore nolosha maxay kasoo bilaabatay familiyaakal iyagaa ragga hogaaminaya bilowgii nolosha bii'ada bini aadanka markii stone age la gaaray oo xoog loo baahdo raggu godadkii qodeen oo guryadaarihii ka hoos dhiseen buurihii ayaa raggu waxay la wareegeen haybadii maamulka reerka marka batriyaakal ayaa la yidhaahdaa xilligaa wixii ka dambeeyay ragga hogaaminayay hadda ma ogi meelna loo wado ma iyagii baadna la rabaa in la yidhaahdo iyagaa soo hormareen marka annaga xilligaa laleeyahay materiyaakal xilligeeda waxaa historiga laga sheegaa soomaaliya caraweelo waxaa laleeyahay islaan boqorad ahayd meesha joogto magaciisiyo caraweelo waxay ku toosan tahay xilligii yeman ay balqiis haysatay oo kale ay boqoradda ka ahayd annaga waana soo gaaray dhaqankaas ahaay qorx caabudka shamsiyiinta waanaga halkan marka hadda marmar sanadkii halkan waa laga cayaaraa ilaa koonfur waxaa la yidhaahdaa istunka dab iyo dabshidka halkan waagan yarayn dabaa la shidi jiray markaasaa sanad marka laga leeyay kabood sanadka markaasaa lagu tirinaya dabshidka marka kabood aa lagu tirinaya le kow waa waa waa jiraa marka xilligaa shamsiyiinta waxaa santar u ahaa diintaas ay qoraxda caabudayaan iiraan aa santar u ahay marka xiriirku ilaa halkan khaliijka waa isku xirayd waa lasoo la soo gaartay marka mooyi hadda ka dambaynta dumarka sida ay saluugeedu yahay laakiin annaga dhaqankeena aan ku tiirsanno islaamka xuduudihiisu dumarka waana dhowraa waana lagu tixgeliyaa howlba qof mana hawsha ku fiican leeyahay buu aadaa annaga haddeer ku tiirsanaanta reerka marka laga hadla warqoyskuyuu ku tiirsan yahay la yidhaha soomaaliya boqolkiiba siddeetan hooyadu ku tiirsan yahay weliba dhulka geeleyda iyo dhulka dagaalada ku bateen hooyaduu ku tiirsan yahay soomaaliya oo dhan ayadaa ilmihii la falgelaysa ayadaa kan qabanaysa ayadaa wax soo saarkiina xoog kule u gudubtay marka meel dhow nagama taalo dumarku nagama yaallo haddaanan ka badbadinayn oonaan lahayn wax walba ha laga caraweelay dumarku ma yasan aha
waxaan kasoo sheekeynay isbedelka ku dhacay ama ku socda dhaqanka waxaan kasoo sheekeynay jiilasha kala duwan iyo sida aanay xiriirkooda u wanaagsanayn sidii laisugu gudbin lahaa aqoontii hore xalku muxuu yahay haddaba is leedahay
anigu waxaan u arkaa laba laba meelood in tilaabo laga qaado dhaqanka lagu duminayo qiyamka bini aadanka oo bini aadamku wuxuu ka nool yahay laba qaybood physiologicalka bodyga ah iyo emotionalka dareenka ah oo qofka ku dhex jiro wax lagu kala saaro ego centerka ama ego center eegada ah eegada waxay xiriirisaa waxa la yidhaha super ego super ego waxaa ku duuban diintii dhaqankii wixii marka ego markay wax doonto tira it ah marka hore si physica physiologiga waxaa la yidhahdaa it waa maxaan cunaa waxaan rabaa si waxaan waxaa isi waxaana rabaa id markaa eego ay weydiin oo maskaxdii le war saan wax yeelnaa saan u helnaa waxaad cunayo wax markaasaa id waxay qasbala gal makhaayadaan iska cun waxa yaala super ega la weydiina super ega waxay leeyahay makhaayadda ninka iskale waxaa la yidhaahdaa burle haddaad cunto tira waa iska cararaa waa ku dilaa marka lama cuni karo lama samay karo waxaa gabadhaana rabila gabadha lama taaban karo dhaqanka ayaan ogolayn haddaad meel ka taabato aysan raalli ka ahayn oydo walaalkeedaa ku dilaa waxaa marka super eegadaa haddii uu lumo oo qofka laga saaro emotionka iyo dareenka iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka ku duuban in la isticbaadsado si la raba laga yeela waa fududaane kaalinta dameerkoo kale u gelaya dameer xagga u dhe raar waxaa rabta saar laanna maskaxdu waxay qiimaynaysa ku dhegan tahay oo lama yeeli karo maka meesha kuma jiraan marka annaga waxaan u baahan nahay jiilkeenna koraayo inaan barno wax dhaqanka lagu qiimaynayo oo culus in la waardiyo san burburin dhaqankeena ka burburin kaldhood waxaa lii sheegaya xamar meelo kuwa gurya ka furtay islaamo oo western culturekii iyo wixii ay arkeen ee la xiriiray raaxaysiga iyo waxa qaabdarro samaynaya booliisku waa ku farxay in booliisku ay ka xireen wax marka goobaha dhalinyaradu ay ku samaynayaan waxaa la yidhaha socializationka ama bulshaysiga in laga ilaaliyo in dhaqanka reer galbeedkuna saameeyo in muxuu ahaa uu nagu yeesho door qofka la dugaageeyo wuxuu raba sameeyo waxaa kaloo jira marka la heesaa iyo marka la baraanburaa marka waxaasoo dhanna xuduudihii uu lahaa dhaqankeena in lagu ilaaliyo oo waxaan la yidhaahdo wekal boy muxuu ah maxaa la yidhaha gabadha haddaa rabaya idiidaya waxaasi ma noqonayaan hees macna ka soo ururayaan waxaa macna ka soo ururayaan in wixii dhadhan loo yeelo macno dareenahoo soo hara loo yeelo la yidhaha gabadhaan jeclaadaay gabadhaan sidoodan kuu jecelhayay waxaas inaanay ka waranay waxa waa waxaan dhaqankeena ku niqin ya qofka waa ammaane waa soo jiidane laakiin quruf quruftan iyo qanax qanaxdan waxaana western cultureka salka la gelayaa waxay burburinayaan xishood la-aantii xuduud islaam diineed la-aantii xuduud qof la-aantii oo qofku isu bedelo wuxuu raba inuu aqsado wuxuu raba sameeyo kaa in la waardieyuu rabaa ku kaloo labaad dhaqankii miyiga ee reeruhu shirayeen ee dhaqanka lagu baryeelayay ee reeruhu ay inta ducaystaan wax isla qawrsanayeen iyo kaa isagana in la tixgeliyo oo layidhaha war soo celiyo isku xirkii nooleeya aada dad ahaan u wada nooleydeen halbaaguu lahaa waxtar u leh bulshada waxa kaloo muhiima ayana dhaqanka awel odaga waxaa la dhihi jiray ha laga qaato reer hebel odagi ma dhinta haa wiilashiisi ma koreen maya reer hebel marka yaan ka qaadana kusoo baxaa leh marka odan haddii aan la hurayn ninka kusoo baxaal kale reerka laga qaadanayo hadda waa lagu kala duwan yahay aabud waa qadadan halkan aan xusi karno ogaaskii master holder nin oo america ka yimida ogaaskii loo qaatay laakiin halkan wax ku bartay markiisii hore so ogaasku wuxuu jiri karaa xoogaal marka u yahay dhaqankeenii jiray oo dad ahaaneed iyo soomaaliya iyo waxa ka jira ummad ahaan iyo caalamka iyo waxa ka jira saddexdiiba waa koobaya qofkan marka waxaad haysataa qof aad ku kalsoon tahay inuu door qaato wax ku oola waxaa marka la rabaa si tartiib tartiiba dadka dhaqanka jilaya in loo soo guuriyo inay noqdaan dad aqoon leh oo aqoontii dhaqankeennana leh oo jili kara aqoontii jirtay ee bini aadankana leh mid diineed leh mid dadnimo leh mid xiriirka adduunka wax ka socda leh adduunka waa isdhex galay arrintaa waxaan u qasbaya waxa la yidhahdo galbalizationkiya wuxuu noqday broblomka ka jira jeena iyo afar labaatan saac gurigaa wiilkiisa ku imaanaya kan america ka jira halka kuu imaanaya saaka dad soomaaliya halkan ka tegey yaa washington bashii la dhihi jiray chicago oo climateken equatorku maro oo dhir fiican leh saaka dad soomaaliyeed inta tegey geel ku dhaqanaya oo hubiyo gaal caanihiisii inuu qaali yahay oo halkii liitar america lagaa siisanayo toban iyo shan daalar labaatan daalar marka maxaana geel ugu dhaqanayn america america gaal dhaqasho ma taqaan laakiin aniga american ma noqday ha war gaala ii soo urur markaa dadku waaba kusoo yacayn waxay war qofkan wax fiican u keeno abuuray adduunkii isdhexgalkiisii heerkaasu maraya kaa soomaaliga wiilku dhala inta kuu yimaada iyo dhaqankii maraykan xisaabsanaa halkan kuula imaanaya tani way roon tahay jiilka hadda soo socda the coming ten years later waxaa imaanaya tobanka sano ka bacdi kuwa inda yaryar oo jeena lagu dhalay oo islaan jeenesa laga dhalay mid maleeshiya laga dhalay mid hindiya lagu dhalay mid lagu dhalay muxuu ahaa america iyo mid yurub lagu dhalay oo kulligood wada soomaaliyadoodan diidi karin oo abraac ah ayaa kuu imaanaya dhaqanku halkaa ku barbaaruuna wataa okay adiga marka dhaqankaaga maxaa ku dhacay confusiona ku dhacay dhaqankaaga garoonkii la rabay inuu aas-aas lahaado baa yaraanaya waxaa ku dhacaya milan tiro badan oo boqolaal gacmood ah marka haddaadan xagsanayn oodan haddana sii xajin intii aad gacanta ku haysay dhaqan burbur waxaa kugu dhacaya marka dambe aada noqoto maandow maandow ma taqaan kan xaggaana mar u socda kan xaggaana u socda kan xaggaana u socda sidaasna marka qowmiyadaadii dhaawac baa ku dhacaya dadnimadaadiina burburaa ku dhacaya marka arrintu waxay ku fiican tahay si maandowga aan uga baxsano dhaqanka in la cusleeyo muxuu kaloo noo lahay dhaqankeennu wuxuu lahaa abab dhowris oo deris la dhowro oo maganta la dhowro oo kemita la dhowro magaalada hadda aan joogno halka hal waxyaalaha aan ku ammaanon kula kulmay anigoo ka maqnaa konton sano markaan soo laabtay oo hadda hooyadoo la joog iga tegi maysan ku bahayay meesha waxaan ku arkay wax la yaab leh waayo waa waxa ilaahay ugu naxariisanaya roobka ku siinayo magaaladaa meel u dhowi ama u jirta soddon kilomitr haddii oon magaalo ka xigin gaari ku jabo oo dad sidaa masaafira islaamaha u horeeya kulli waa la gurmanayaa waa lootadaa waa la soo caawinayaa webiyaha la keenayaa waa la daaweynayaa waa la badbaadinayaa qof walba meeshu u safriyey ilaa looga diro isagoo maqsuuda gacantaa lagu qabanaya waa dhaqan aada u wanaagsan oo la heli karo on ku ammaano shirarkoodana waan ka sheegaa haddan meel gooba kula kulmo iraawo dhaqankan hadayninay haaye dhaqan wanaagsan weeye soomaalidu horey u lahayd marka dhaqankan maaha mid hadda ay beegsanayaan maaha reer miyigeenna qof go'doona wax ma yeelaan kan ugul iibta yaa col baa inta lasoo raacdiya ama duulihii dhamma ceel ku dhacay meel hadda naga dheerayn nin la yaqaano dagaal ku jira weliga ahaa colkana watay markaasaa ceelkii markii lima bihlaaba nima nimaa hoos gaaru isku dheji markuu arkay codka kor jooga inuu raggii kala yahay xarig baa loo diray war hebel ahaawe wallaahi waa nafar ku saarayn xarga soo raac hebelkii ka baqayo inuu noqdaa maanduuliyaha bannaankaa la keen waa la yaqaan halkaa macruuf ay ka tahay gobolkan bannaanka markii la keeno biyo la siiyo la kaxeeyo oo la habeeyo faras lagu soo qaado ciddii loo diray markii dambe dagaalkii laba ridood ka dhexeeyo halkaas ugu dhammaaday waa tanaasul fiican oo waxgala waaye maxay laakiin salka ku haysaa qofka liito cuquunka ah inaad ka aargoosato soomaalideena u dhaqan u male maxaa taalle magantaa dishaay mawxabaa tahay haddaad wax iska dhicinaysood wax tahay goobta raggu ku xisaabtama ihow ka falgal wax la muuqo marasow ma aha jidka mid taagana dilaysaa iyo mid miskiinoo meel yaal iyo ilmahaad ariga ka kaxaysanaysa iyo islaan kufsi iyo waxaas dhaqankeenna ceebay ku yihiin waa laga ejoodaay waxa la yidhahdaa maaha dhaqan wanaagsan marka dowrkay ku faanayeen kaasuu ahaaye kaasi isbedel inaanu ku dhicin inaan waardiyeyna macno noole macnuu noole ballaaran marka inaan wada qaadno waaye dadkeena akademigahana inay ilaaliyaan waaye dhaqankeena bahda akademiga waxaana laga rabaa qurba ka-imaadka ku dhashay generationka dibadda oo soo socdo hadda wax ka soo bilowdeen iyo dadka dhaqanka oo konton jirsaday lixdan jirsaday dadka u dhexeeya waa afartan jirka akademiga halkan soomaaliya ee konton jirka ku ahaa doorkana laga rabaa waxa waaye inaan kuwaa hore waxay ka tegayaan dhaxalno oon soo celino kuwan kale waxay la imaanayaanna waxa xun aan ka reebno difaacno culayska ugu badan dadka uu ku dhacaya waa jiilkeennaa waay waxaana laga rabaa doorka inaan qaadano waa door wax ku oola oo ummadnimada u ah tiir iyo wada noolaashaha ummadda soomaaliyeed waa masan profesor axmed salaad maalmihii u dambeeyey aad baa u sheekeysanaynay maantana hadda waa sheekeysanaynay runtii kama daalo hadalkaaga iyo khibraddaada laakiin waqtiga ayna haya aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga noogu mahadsan tahay waa kuu mahad celinaynaa waa mahadsantihiin idinkuna dardaarankeennuna waxa weeye halbeega dhaqanka oo leh tiirar lama ilaawaan ah sida tiirka wax isla ogolaanshaha wax isla qaadashada badbaadada tanaasulaadka nabad ka wada shaqaynta colaada lihinteeda oo la ilaawo dhaqamadaasoo dhan waxay u baahayeen inaan salkoob u samayno xiriirana u samayno goobaha ay ka liitaanna barno dadka oo kuwa fatankaa hoos socda bulshada waxaan idhaha saddexay u qaybsan tahay qoladan maamulka hadda waan idhaa waa u sheegna hadday naga yeelayaan war waa saddex shida ku noole iyo sharwade iyo shacab caadi ah shacabka caadigaa dhabarkaagu jooga aduu marti kuu yahay yay marti kaaga yihiin shida ku noolaha iyo sharwadaha inaad ka dhiciso sharwadaha de waa kaa ragga dagaalka ku jiro waxaan dagaalahan yeeli mayno meesha dhamaan cunaynaa shida ku nooluhu waa midka jidka istaago waxyar yar ka liflifto oo dadka wax ka dhacn gaabta ah labadani haddaan xal u helno ummaddii waxbaad ka qabata marka maamulow ninkii wax maamulayow labadan door ka qaado inaad bulshada shacabka caadiga ka dhicdo labadan waa intaa annaga qoladan culturalkan culays badanana saaray academic society-gu waa inay door isku xiran oo ay wax ku jilaan inta abuuraan maamulkana gacan ku siiyaan wixii wax maamulaya bahda dhaqankood sii kala daadanaysana gacan ku siiyaan in isku xir loo yeelo waa mahadsantihiin aad iyo aad baa umahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
Thank you.